haddaba waa kuma guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada somalilan ay maanta doorteen yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon waxa uu ku dhashay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo afartankii waxaana waxbarashadiisa hoose dhexe uu ku dhammaystay isla magaaladaasi waxbarashada dugsigiisii sare waxa uu ka baxay dugsii saree dayaxa ee deegaanka ceergaabo waxbarashada jaamacadda qaybta hore waxa uu ku qaatay jaamacaddii lafoole ee magaalada muqdisho gaar ahaana kuliyadda barashada adeega bulshada isla jaamacaddaasi ayaa markii dambe uu macallinka noqday faratoon ayaa isla wasaaraddii waxbarashada ee dowladdii kacaanka militariga ahayd waxa uu ka bilaabay shaqo isagoo ka gaadhay ama ka noqday madax qaybtii waxbarashada dadka waaweyn guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada somalilan maanta loo doortay yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo toddobaatankii ayaa waxa uu waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda u tegey dalka britain isaga oo jaamacadda manchester ka qaatay ama ku sameeyey shahaadada labaad kun iyo sagaal boqol iyo siddeetamaadkii waxa uu ka mid ahaa saraakiil la sheegay in lagu eedeeyey kacaandiid kadibna si dhuumasho ah ugu baxsaday dalka qatar yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon ayaa sidoo kale waxa uu qayb ka ahaa aasaaskii iyo nabadayntii beelaha somalilan sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada somalilan maanta loo doortay yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon ayaa shantii madaxweyne ee soo maray somalilan tan iyo sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii waxa uu ka soo qabtay dhammaantoodba xilal kala duwan sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii waxa uu noqday guddoomiyihii ugu horreeyey ee gobolka sool iyadoo wakhtigaasi uu magacaabay madaxweynihii ugu horreeyey somalilan cabdiraxmaan axmed cali cabdiraxmaan tuur sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii ayaa madaxweynihii labaad ee somalilan maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa uu u magacaabay wasiirkii wasaaradda caafimaadka iyo shaqada sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo sagaashankii waxa uu ka mid noqday xildhibaanadii golaha wakiilada waxaana uu ka mid noqday guddidii qortay dastuurka somalilan madaxweynihii saddexaad ee somalilan daahir riyaale kaahin ayaa isaguna u magacaabay yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon inuu noqdo wasiiru dowlihii wasaaradda dibudejinta taas oo markii dambe iska casilay sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii madaxweynihii afraad ee somalilan axmed maxamed maxamuud silaanyo ayaa faratoon u magacaabay wasiirkii arrimaha gudaha markii la doortay madaxweynaha somalilan ee hadda talada haya muuse biixi cabdi waxau isla yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon u magacaabay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee somalilan isagoo ka mid ahaa golihii wasiirada ee cusbaa ee sannadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii balse waxaa mar labaad laga dhigay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda somalilan iyadoo xilkaasi uu hayey tan iyo markii uu noqday musharax u taagan xildhibaan golaha wakiilada somalilan oo gobolka sool ka sharaxan sannadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii faratoon ayaa dadka aqoonta uli waxay ku tilmaamaan inuu ahaa maskaxdii ka dambaysay xidhiirkii dhex maray taiwan iyo somalilan maadaama wakhtigaasi ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee somalilan sannadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii saddexdii bishii ogost ayaa tartan ku dhex maray golaha wakiilada ee somalilan guddoomiyihii hore ee golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif axmed oo dhowaan xilkaasi banneeyey iyo yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon taas oo xildhibaan yaasiin faratoon lagaga adkaaday doorashadaasi guddoomiyaha golahana uu ku guulaystay cabdirasaaq khaliif axmed saddex iyo labaatanka bisha toddobaad oo maanta ku beegnayd oo axada ayaa mar kale hankiisa siyaasiga ah markii ay jegadaasi bannaanaatay uu isu taagay waxaana maanta uu ku guulaystay inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada somalilan yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon oo helay lix iyo afartan cod halka musharaxii jegadaasi kula tartamayey xildhibaan maxamed khadar daahir uu helay shan iyo soddon cod khadar maxamed cakuule v o a hargeysa